shilkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana dheliyey khasaarooyin kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada berbera iyo waqooyi galbeed soomaaliya ee uu ka horimiyo maamulka la magac baxay somalilan shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari xamuulaya gaari kale kuwaasoo ka dhashay khasaarooyin naf imaalba leh inta la xaqiijiyey ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday oo ahaa mid ka mid a darawalladii gaadiidka isku dhacay dhan kale duleedka magaalada berber ayaa waxaa ku rogmaday gaari ay saarnaayeen hal qoys waxaana ku nafwaayey haweeney taas oo ka mid ahayd qoyska saarnaa gaariga halka uu dhaawac soo gaaray darawalkii waday gaariga taliyaha ciidamada wadooyinka maamulka la baxay somalilan ee berbera maxamed cabdi xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay shiralkan habeenkii xalay toole ahaa koob iyo tobankii saac iyo daqiiqado waxaa ka dhacay shil keenay dhimasho iyo khasaare gaadiid waxaa isku dhacay labadaa gaadhi gaadhiga shaambooga iyo gaadhiga weyne konteynar ka sida waxaa ku dhintay hal qof oo darawalintii mid ka mida ah darawalkii kale gacantaanu ku haynaa waxaa kaloo isna saaka toddoba saac markay ahayd saacadda toddobadii subaxnimo ka dhacay magaalada barigeeda kantarool bari looga baxo dhinaca burco hal gaadhi oo wintana ku qallibmay isaguna oo isaaraayen dad faamiliya halkaa waxaa ku geeriyootay marxuumad darawalkiina waa dhaawacmay gaadhigaa waday muddooyinkii dambe dhulka uu ka harimay maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa aad ugu soo badanaya shilalka gawaarida kuwaasi oo geysanaya khasaarooyin isugu jira dhimishyo dhaawac